waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s ccom cau xariijin soomaali wixii ka dambeeyey markii dowladda dhexe ee federaalk ee soomaaliya ay go-aanka dhexdhexaadnimada leh ka qaadatay khilaafka wadamada khaliijka islamarkaana qaar ka mida dowlad goboleedyada soomaaliya ay ku gacan sayreen go-aankaasi dowladda kadib markii madaxda dowlad goboleedyada qaarkood iyo siyaasiyiin mucaarad ku ah dowladda dhexe ee federaalk soomaaliya ay safar ku tageen wadanka shutaga imaaraadka carabta oo ka mid a dalalka horboodaya khilaafka khaliijka kana mid a xulafada uu sacuudiga horkacayo ee xiriirka u jaray dalka gadar ayaa arrintaasi waxa ay deegaanada maamul goboleedyada dalka qaarkood ka dhalisay khilaafaadyo siyaasadeed oo u dhexeeya gudaha mas-uuliyiinta dowlad goboleedyadaasi maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya oo ka mid a maamulada horey u shaaciyey inaysan dowladda dhexe ee soomaaliya ku raacsanayn mowqifka dhexdhexaadnimada leh ee ay ka qadatay xurgufta khaliijka islamarkaana ay si toosa u raacsan tahay isbaysiga sacuudiga horkacayo ayaa waxa ay mar kale shalay ku celiyeen inay aysan yihiin isbaysiga sacuudi arabiya iyo imaaraadka carabta hogaaminayaan islamarkaana ay kasoo horjeedaan go-aanka dowladda dhexe ee soomaaliya arrintaasi ka qaadatay hadalka ayaa yimid markii madaxweynaha maamulkaasi shariif xasan sheekh aadan uu ka soo laabtay safar uu imaaraadka carabta ku gaaray kaasi oo golaha wasiirada koonfur galbeed kala qayb galay shirkoodii toddobaadlaha ahaa halkaasi oo warbixin safarkiisa ku saabsan uu ku siiyey wasiirka warfaafinta maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya xasan cabdi maxamed ayaa saxaafadda u xaqiijiyey in koonfur galbeed ay ku taagan tahay go-aankeedii ahaa taageeridda xulufada sacuudi arabiya uu hogaaminayo waxyaabaha shirkan la iskula soo qaaday waxaa ka mid ah guud ahaan warbixin laga dhagaystay safarkii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya uu ku tagay wadanka isutaga imaaraadka carabta iyo sidoo kale arrimaha amniga oo si guud looga wada hadlay xaaladda guud ee ammaan ee koonfur galbeed soomaaliya iyo qodobo ay ka mid ahaayeen in mar labaad la ayido go-aankii uu qaatay madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya oo ahaa in dhexdhexaadnimada dowladda soomaaliyeed ay ka qaadatay wadamada sacuudiga iyo imaaraadka uusan macquul ahayn haddaan ku hormarro warbixin dheer kadib markii laisla gorfeeyey warbixin dheerna uu siiyey madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya waxyaabihii uu kala soo kulmay imaaraadka waxaa ka mid ahaa in dowladda imaaraadka iyo dowladda sacuudiga oan ognahay inay yihiin dhowr iyo labaatankii sane ee lasoo dhaafay dowladihii gacanta weyn ka geystay horumarinta iyo dhinaca dhaqaalaha iyo qaabilaadda dadka soomaaliyeed baynay ahayn dowladahaas ayna mudan yihiin in loogu mahadnaqo waxyaabihii intii burburkii sokeeye uu jiray ay gacanta ka siiyeen dowladda soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed golaha wasiirada koonfur galbeed ayaa sidoo kale taageeray shirka arrimaha xurgufta maamulada iyo dowladda dhexe ee soomaaliya looga hadlayo ee uu ku baaqay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaan shirkaasi oo maalinta axadda ee soo socoto lagu wado inuu kismaayo ka furmo waxaana koonfur galbeed uu mateli doonaa wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha maamulkaasi sida uu mar kale wasiirka warfaafinta koonfur galbeed uu saxaafadda u faahfaahiyey sidoo kale golaha wasiirada waxay toos u ayideen go-aankii khamiistii lasoo dhaafay ay qaateen golaha wasiirada oo baaqi ka soo yeeray madaxweynaha go-aankiisii lagu ayidayay maantana ay ku celiyeen inay tahay mid in la taageero mudan haddii alla idmo sidoo kalena lagu ayiday dabcan in haddii alla idmo la tago shirka uu ku baaqay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam oo ahaa inay dowlad goboleedyadu isugu yimaadaan magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka dowladda jubbaland shirka lagu baaqay magaalada kismaayo oo dhici doona maalmaha soo socda haddii alla idmana inay wufuud ka qayb gasho madaxweynaha dowladda koonfur galbeed soomaaliya iyo goliyaashiisa intuuba ay safarkaas ku weheliyaan ayna tegi doonaan magaalada kismaayo kanana qaybgali doonaan dowlad goboleedyada kale ee dalka ka jira shirkaas uu ku baaqay madaxweynaha jubbaland ee ah sidii aayaha soomaaliya waxyaabaha yaryaroo jira looga wada tashan laha magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho ayaa waxaa ka socday maalmihii ugu dambeeyey kulamo lagu abaabulaya mooshin ka dhana madaxweynaha maamulkaasi koonfur galbeed iyadoo dhanka kale madaxweyne shariif xasan sheekh aadan uu wado dadaalo uu isaga difaacayo mawjadaha siyaasadeed ee kusoo wajahan shariif xasan sheekh aadan oo lagu tilmaamo nin xeelad u leh sida looga gudbo marxaladahan oo kale markay soo wajahaan ayaa mar uu la hadlayay shacabka koonfur galbeed waxa uu si maldahan uga hadlay khilaafka kala dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya isagoona shacabka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed ugu baaqay inay garab istaagaan inuu shaqeeyo nidaamka shacabka federaaliga ah haddii ay doonayaan inuu jiro magacooda siduu yidhi dowlad dhexe oo xoog leh diyaaraan ayna dowladda xoog weelata dowladda dhexe meelo hindho wal aragaayan gacmo wal haqobadaayan dowladda dhexe waay laakiin maamulada iyo federaalisimkana muqadas waay una federaalka inaynay ka wada shaqayno waay reer koonfur galbeedow inaysinay federaalka lamagamad qabsataan waay haddii federaal dhuma sidayn dhusinaytaan dhusinaa una wayba lana heedo dastuuri ah madaxweyne lana godoomiye baarlamaanka lana godoomiye lana maxkamada lana wasiiri lana hay-adaagan odayaal dhaqan oo taariikhda laga gordow welijo walha dhisi jiraan lana taariikhdanoon ismaraan wal alla wali warbixinga ama siyaasadeena hay-ado siyoon ayinyaan sii doonaan waxaa socda u kala dabqaadid la doonayo in lagu dhammeeyo khilaafka siyaasadeed ee madaxweynaha koonfur galbeed kala dhexeeya dowladda dhexe ee soomaaliya iyo gudaha maamulkiisa oo siyaasiyiin iyo xildhibaano ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku doonayaan in gebi ahaanba madaxweynaha laga keeno mooshin ka dhan ah ayaa waxaa arrintaasi darteed magaalada baydhabo u jooga senataro baarlamanka federaalk soomaaliya ka tirsan kuwooda ka soo jeeda deegaanada koonfur galbeed kuwaasi oo xalay baydhabo kula shiray madaxweynaha iyo guddoonka baarlamanka koonfur galbeed sida uu ku waramayo senator xuseen sheekh maxamuud
halkan magaalada baydhabo maanta la maaragtay sanatafo halkan deegaankan dadkii wala soo doortay ah arrimo la tashiyo oo walahadaltan kala aragti qaadasho ku saabsan maaragtay madaxweynaha taagan ee guud ahaan gudaha siyaasadda soomaaliya gaar ahaan arrinta hadda ay isku hayaan maaragtay dowlad goboleedyada iyo maaragtay dowladda federaalka ah iyo arrimo noocaas oo kale ayaan halkan u yimid marka wadatashi ay waxaan sidoo kale la kulannay guddoonka baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynahaan la kulannay qeybaha bulshada xildhibaanada ayaan la kulmaynaa insha allahu waxaan rabnaa in laga wada tashado amuuraha guud ahaan qaabkii loo xalin lahaa arrimaha koonfur galbeed oo maaragtay dadka mucaaridka ah iyo waxyaabaha lamidka ah marka adiga amuurahaas ayaan inta badan u yimid marka meel fiican ay maragtaa si kastaba lama oga waxaa ka soo bixi doona dadaaladani la doonayo in lagu qaboojiyo islamarkaana looga hortago in maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya uu saameyn ku yeesho arrimaha khilaafaadka qaliijka iyadoona siyaasiyiinta iyo xildhibaanada ka soo jeeda maamulkaasi ay qalbiga ku hayaan wixii ka dhacay hirshabelle iyo midda xilligani ka taagan maamulka galmudug
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali